bismillahi raxmaan raxiim aadaad u mahadsan tahay maanta waxaa caasimada maamul goboleedka hirshabelle soo gaaray wafdi ballaaran oo warkacayay safiirka dowladda walaalaha anaya qatar soo dhaweyn kadib waxaa wafdigii uu soo booqday oo waxyaabaha lagala hadlay wafdigaas waxaa ka mid ahaa sidii hirshabelle dowladda qatar ay gacan ugu geysan lahayd mashaariicdeeda hirshabelle waa dal barwaaqa ah maxaa yeelay haddii ay noqon lahayd kalluumaysiga wax soo saarka beeraha xoolaha intaba inay hodan ayay ka tahay waxaa suurtooda maanta marka inaan kormeerku lagu tago warshadii hore ee isnaay iyo beerihii ay lahayd warshadaasi isnaay oo aan si mugle meel kasta loo tegay loo soo arkay ay ku qanceen warshadaasi isnaay iyo baaxadda ay ku fadhisay iyo siday ugu baahan tahay in dib loo soo nooleeyo kadib wafdiga waxaa dib loo soo marsiiyey xintooyda meesha la yidhaahdo ee jowar bartimihiisa ku taallo waxaa kaloo la geeyey beero kale oo ku habboon in dalagyo kale lagu sameeyo waxaa la soo marsiiyey beerahii bariiska ee tijaabada ahay jowhar ka socday marka kulankaasna wuxuu ku dhacay si aada iyo aada uka sarayso is-afgarad iyonu ku dhammaaday waa tahay dabcan markii aan eegno jowhar waxa ay caan ku tahay wax soo saarka beeraha dabcanna waxaa halkaasi kal hore ku dhufatay laba kun koo iyo tobankii abaaro baahsan oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka iyo dunyada mararka qaar fatahaado ayuu webigu sameynayay oo saameyn ku yeeshay beeraleyda taasoo caqabad ku noqotay wax soo saarka gobolka hadda fursad weyn ayaad haysataan oo ku waajahan sidii wax looga qaban lahaa arrimaha wax soo saarka ballanqaadyo ayay dowladda qatar samaysay oo ku waajahan sidii wax soo saarka ay wax uga qaban lahayd oo mashaariic horumarineed halkaasi looga hirgelin lahaa bal ka waran fursadaha idin hor yaalla iyo qaabka aada doonaysaan inaad u wajahdaan ee aada uga faa'iidaysanaysaan
aadaad u mahadsan tahay fursadahana hor yaallo waa waxqabad inaan soo bandhigno waxyaabaha muhiim muhiimka ah ee maalgashiga lagu samayn karo ee hirshabeelle waxaa ka mid ah warshada hadda isnaay ee sokorta noocyo badan ayay ahayd waxyaabo badan ayay soo saari jirtay waxaa ka shaqayn jirtay lix kun oo shaqaalaha ayaa u shaqayn jirtay warshada kaligeed ahamiyadda ay dhanka shaqa abuurista u leedaha waa garan kartaa sidoo kale waxyaabaha aan kala hadalnay waxaa ka mid ah si loo looga hortago fatahaadaha webiga uu sameeyo kanaalkii sabuun in lagu sameeyo dayactir lana helo carabuur gacanta ay ka geysan karaan wayna ballanqaadeen inay wax ka qaban doonaan ahmiyadda kale ay leedahay haddii kaabayaasha dhaqaalaha la sameeyo hirshabeelle waxaan dhihi karaa waa kaalin buuxda ayay ka qaadan kartaa horumarka dalka soomaaliya sidoo kale waxaan ka wada hadalnay sida ugu dhaqsiyaha badan sidii loo bilaabi lahaa wadada u dhexaysa jowhar iyo iyo muqdisho oo dhowaan la filayo in dib loo loo howlgeliyo marka arrintaasi waxay ku dhammaatay rajo fiican iyo is-afgarad aad ayaan ugu soo dhaweynaynaa
ma jirtaa muddo cayiman oo aad ku ballanteen in mashaariicdaasi la bilaabo oo la hirgeliyo ama isugu jira wadooyinka ama wax soo saarka iyo dhiirigelinta beeraleyda
midda wadada isbuucyada soo socdo ayay bilaabanaysaa wadadaas dheer midda kale ee horumarinta beeraleyda yararkaa awalba qadar gacan ayay ka geysan jirtay waxyaabaha kale ee maanta laga wada hadlayna sida ugu dhaqsyaha badan ayay dib ugu soo jawaabi doonaan markii ay arkeen kuna qanceen waxyaabihii loo sheegay iyo wixii la tusay waxaan ka sugaynaa jawaab oo sida ugu dhaqsyaha badan ay usoo baxdo waxqabad ma dhihi karo maalin hebel iyo bil hebel ma dhihi karno jawaabta xaggooday jiraan wayna ku qanceen wayna ballanqaadeen inay wax ka qaban doonaan arrimaha dekadaha iyo horumarintooda ayaa laysku soo qaaday iyo garoommada intii kulankugu socday gaar ahaan si qaasa markii aan eegno dekedda cadale oo ay dowladda qatar ballan qaaday in ay dhisma halkaasi ka fulin doonto si kaabayaasha dhaqaalaha ee maamulkaasi loo xoojiyo arrinkaasi maxaa tallaabo ah oo loo qaaday oo ay ka wada hadleen madaxweynaha iyo dowladda qatar
runtii maamul goboleedka hirshabeelle wuxuu hoostagaa dowladda federaalka ah annagu inaan soo bandhigno tusno waxyaabaha kaabayaasha iyo wixii muhiimsan ayaa waajibkeenu ahaa is-afgaran ayay ku dhammaatay go-aanada kale ee kama dambaysta ana kulley dowladda dhexe ayaa iskale waxay nala tahay marka inay si wanaagsanna ay ku dhammaan doontaa arrintaas